عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم باب فضل, فضل الصدقة وحو باب يسنيه بل عدينتي لا عديني الصدقة فضل إلى دهي من كسب كسب طيب حلالة أو روح كسب كيسو حلالة صدقة وكلا وبحه fadliga ay leedahay taas buu bayaankeed iyo caddaynteed yahay baabku uba yaalaa kasbina dee waa maalka intiisa badane haddii uu dee dariiq xalaala un kusoo galay sian xalay soo sheegnay oo kalaba baxana iyaduna waa waxii dayibka ah unse xoolo uu dhexlayba waa liqowlihi ilaahay qowlkiisii uu yidhi wayurbi sadaqaati waxa ilaahay korinayaa siyaadinayaa biirinayaa asadaqaati sadaqaadkii oo dee yamxaqu llahu ribaa baa ka horreysay ribada ilaahay waa tirtiraya waa baabiinayaa maalkaa dee ribadiiyo wixii ay kuba sugan yihiin wayurbi wuu siyaadinayaa ilaahay oo uu laablaabayaa siyaadinayaa asadaqaati sadaqaadkii waa sadaqadaa dee kasbigaa dayibka ribo aan ahayn wax kaloo xaaraam aan ahayn ama quluul aan ahayn lagalaba baxay ee maal saasa laga bixiyey ilaahay uu siyaadinayaa beerinayaa oo u kobcinayaa ruuxii lahaa wallaahu ilaahay laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin ku gaalnimo badan oo dee kaa isagu ribada banaysanaya iyo dee wixii kufriga kalaba athimin dembi badan kaa ilaahay subxaanah wa tacaala ma jecla ilaa qowlihi walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun lagaba gaadhayo kolley aayaadka idinka dee inahan matiga inoo yaalla mooye inta kale idinka raacsan doona baabkuna baabkii ka horreeyey waa tan oo nusqooyinka qaarkood way iskuba xidheenoo baab umay dhexaysiin waxay noqonaysaa un markaa laba baab oo baabkan kaba horreeyey inaanu sheekhu raximahu llahu tacaala xadiidba aanu ku soo aroorin taxta tarjama ee uu ku kaaftoomay un aayaadkii qur-aanka ah waa baabkii uu dhigtay baaburiyaai fi sadaqa iyo baabkii aynu soo aragnay ee inoogu dambeeyey laa yaqbalu llahu sadaqata min quluul walaa yaqbalu ilaa min kasbin dayib kollay labada baabna walow ay taas wadaagsadeen marka dee tan kale baabu sadaqati inoo taallo waxay noqonayaan waxa adigu ka dambe ka hore la dheeryahay tarjamadii baa dee xadiidkan uu imaka uu tarjamada kuba soo dhigtay oo ishaare xadiida xadiidka ayaanu sanadkiisiba soo dhiganne dhammaynne ayuu markaa baabkan dambe inoogu dambeeyay xalay kii ka horreeyay laba dheeriyay ama iyada baabkan aan hayno aayaddii qur-aankaana waa dhigtay waxaa kaloo xadiidkana de waa kan inoo soo dhiganaya haddii alaydhaah xadiidba ayuu inoo soo aroorin doonaa xagga marka leegaa asadaqana waxaa kaluu ishaaraya iyadoo baabun inta la gooyo alsadaqatu min kasbin dayibin taas ee markaa yudaacifu llahu wa yunamiha iyo waxbaa la qadaraya haddii taas mubtado lagaba dhigee laakiin baahisaasi kol hadday tanna baneeyeen ama ay tanna soo naqliyeen riwaayo ahaan baahitaa kale aan usii qandaamabo jirto oo bal fadliga sadaqadu ay leedahay kasab dayiba lagaba sadaqaystee waa tan qur-aankii aayaddii way noo tusaysa oo wixii sadaqaadka ahaa ee de waana taa kasbiga dayibka ine waxaa ka horreeyay yamxaqu llahu riba ribada ilaahay subxaana wa tacaala waa tirtirayaa muxuu tirtirayaa waa shay xaaraama marka maxaa meeshii noqonaysa sadaqaadkii de waxa weeyaan iyada ilaahay aqbalayay xaarami kuma jirto weeyaan oo waa taa xaaraamtii ama ribadiiba uu tirtirayo marka waa kasabkii dayibka ahaa wixii lagalaba baxay ilaahay subxaana wa tacaala wuu kobcinayaa siyaadinayaa ilaa waxweyn ay noqoto aan wax munaasabo kaba dhexeeya qadarkii ruuxu bixiyey qadarka uu hadhow heli doono hawaab ahaan aanay jirinba sida xadiidka inoogu soo socotaan wuxuu uhi musanifku xadaanaa cabdullaahi bnu muniirin anahu samica abanadri xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu cabdillaahi bni dinaarin can abihi can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal barsaanka kolley waxaan filayaa inaan soo wada marnay uun demo iyo ede kole ee abanadrigana waa nin haashim bnulqaasim baa la yidhaha kunyadiisana mashhuur buu ku yahay magaciisana waa loo yaqaan baa laqab qaysar la yidhaha ayuu leeyahayba cabdiraxmaan ibni cabdillahi bni dinaarna habeen dhoweydba watii aan soo haynay ee maqaalka ku sugan iyo waxyaalaha bal markaa jira aan hore u soo marnay cabdillahi bnu muniirkana waa nin imaamo ayuu ahaayo caabida qudwo ah zaahidna ahaa waayo cilmi iyo camal isku darsaday waa dadkaasba oo kollay tarjamo fiicanna siyarka iyo waa kuba leeyahay bukhaari bay kaba soo naqliyaan yihi ruux ka khayr badan ma ruux la midaba maan arag waa cibaadadii iyo taqwadii iyo ta'aluhii taasba weeye oo waa jaanibkaas bal dee nucut ayuu isu daba dhigay marka lagu israaciyey dahabi siyarka oo dee markaa isagoo dee imaam iyo qudwo iyo waxyaalo iyo umuuro kuba sifeeyo oo akhirka tarjamadana yidhiba waxaaba la yidhaahaa abdaashibuu kaba mida hadallo kalena iyo karaamaadna way uguba sugan yihiin tarjamadiisaas ee bal waa nin caabidoon zaahida ayaan leenahay bukhaari iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa wax ka wariya waa nin reer marwaan wuxuu yidhi abu hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahi baa yidhi man tasadaqa ruuxa sadaqaysta bicadli tamratin xaba timira wax u dhigma taas buu sadaqaysto min kasbin dayibin kasab dayiba waa xadiidka tarjamadiiba kasab xalaale xaggii kaba ahaaday lafdiga cadlina bal fadxadeeda way kuba dabdiyeenoo malaa halkan intooda badan riwaayadoodu waa in caynta la fadxiyo caynta la fadxiyo xagga marka la eega macnahana waa intooda badan marka haddaan intii badnayd lene barhkood dee cidlina odhanayaana way jiraan halkan macnuhuna ma kala dheeraan doono shaarixuna halkan wuxuu kuba fasiray bicadli tamratin ay biqiimatiha waa xaba timira wax u dhigmo qiimaheeda leh ruuxa sadaqaysta waa wax yar oo kooban iska daa wixii kasii weynaa dee min baabi awla ayuu yahay markaa sheekhuna halkan raximahu llahu tacaala bal lafdigan cadli ayuu luqaadkiisa dhiganayaa sharaxa uu idinkuba sugan yahay laakiin cibaaro uu ku leeyahay muqadimada waayo muqadimada fatxulbaari hadyusaari fusuusheeda tobanka waxaa ka mida fasal wixii lafdi adag ee kitaabka kuba sugnaa uu ku wada sharxo waa fasal barhkoodna gaar intay u saareen ay madbaceeyeenee cunwaan tafsiiru qariib alxadiid lilxaafid ibnu xajar ay ku madbaceeyeen waa kitaabkunbaa laga dhex saaray waana fasal laakiin wixii mufradaad iyo kelimaadee u baahan in la sharxo ama in la dabdiyo halkaa waa ku dabdiyaa si asmaadaba wixii u baahan dabdin almutalif iyo almukhtalif iyo wixii rag ee kalaam kuba jira iyo bal umuurahaas iyo waxaasoo dhan ba iyaguna fusul gaara ayuu uba dejiyay marka hadalka hadalkiisaa hore ood moodo halkan inuu kaba cad yahay ayaa wuxuu kuba yidhaahaa isagoo bukhaari ka soo naqlinaya qaala almusanifu buu idhi yuqaalu cidrun bilkasri ay zina wa bilfatxi ay mil macnaha bukhaari buu kasoo naqlinaya waxaa la yidhahaa haddii la yidhaha cidlu shay waaba wax dee shaygay leeg ama zinadiisii iyo qadarkiisa waa qadarkiisay noqon haddii cadli la yidhaahna waaba miligii wax la mid ah ayuu noqonayaa marka waxaa marka cadli oo mili bimacnaa mili ay tahayna uu soo qaatay ilaahay qowlkiisii aw cadlu dalika siyaaman weeye oo waa dee haddii intaa sadaqadii uu la bixiyo waxyaalahaas waa intaa idcaamkii qadarkii oo dee sooma marka wuxuu yihi isagu markuu taa kasoo naqliyo keyrkiina kaba soo naqliya waa xaafid inay laba luqo oo tahay oo isla macno una waayo barhkood baa kala farqinta diida macno keliyay leedahay haddii cidli la yidhaah iyo haddii cadli la yidhaah barhkood waxay ku kala farqiyeen cidlun haddii la yidhaaho waa shayga miligii oo noociisa jinsigiisa ah haddii cadli la yidhaahna waa shayga miligii laakiin min hayri jinsi jinsigiisaba aan ahayn barhkoodna taasay cagsiyaanoo ay yidhaahaan haddii cadli la yidhaahna waa shayga waa qadarkii ama miligii oo jinsigiisa haddii cidli la yidhaahna waa min hayri jinsi dee macaani kaloo cidli ay u timaado sida nicma alcidlaani wa nicma alcalaawana waa tanjanahis kuba soo marray oo in awrka markaa la raro dee rarkii dhinacan iyo dhinacanba waxbaa lagu raraa labadoodii way isu dhigmayaan oo waa xaggan tasaawiga kaba dhexeeya qadarkii waa dhinacan iyo dhinacan oo taas baa cid laguma magacaabaayo waa dee shay miligiisii oo dee isagii laba siman oo dee si tawaasunkuna uba yimaado waataynu janais kuma soo maray bal waxa weeye macnuum cadli bay intooda badan kuma dabdiyeen haddii bal matalan aynu xaggaa eegnana waa shay xabad timira wax la mid a ama markaa xabad timiruu sadaqaystay wax qiimaheediyo qadarkeed le ayuu sadaqaystay yaanay timirba noqonin laakiin maxay tahay oo min kasbin dayibin kasab dayiba xaggii ka ahaaday walaa yaqbalu allahu ila dayiba intani waa jumlo ictiraado ah oo muctarido ah oo dee man tasadaqa waa jumlo shardia waa shardi jazihina muxuu noqonayaa fa in allaha yataqabaluha biyamiini baa jazihi yahay oo ama jawaabtii shardiga marka intani waa macnahan imika kasbigan dayibka adkayntii iyo sugitaankii ayay jumladan ay u timi waa jumla ictiraadiya laakiin waa litaqriiri maa qablaha weeye kasabkii dayibkaabay sii adkaynaysaayo waayo walaa yaqbalu llahu ila dayiba ilaahay ma aqbalayo wax dayiba mooye wax kale ma aqbalayo oo haddii waxaan inkastaba ha weynaado ruuxuu u sadaqo ula baxo kol haddaanuu shay dayiba asalkiisu ahayn rabbi ma aqbalayo fa in allah haddaba ilaahay cadligaas ama xabaddaa timirtaa waxaa leeg miligeeda u dhigma ee sadaqo ee kasab dayiba lagala baxay yataqabaluhaa rabbi waa aqbalayaa biyamiinihi midigtiisu ku aqbalaya uma yurabbiiha uu u barbaarinayaa kobcinayaa oo uu markaas isiyaadinayaa weeye lisaaxibih sadaqada ama cadligaa timirta ah ruuxii la baxay ee saaxibkiisa ahaa kamaa yurabbi se uu barbariyo ee uu rabeeyo axadukum axadkiin faluwahu darmaankiisa ama faraskiisaa yaroo faluwahu haddii fa'da la fadxiyana wowda weyshadaan haddii fa'da la kasriyana laamtaa reebmayso wowdu markaa shid ma yeelanayso filwahu bay noqon macnuhuna waa maxay waa muhriga ama faraska kiisaa yar markaa dee laga dhow neefkii laga guriyo uunee uu bal maalan isagiiyo hooyadiisii uu jaqaya ay kala hadhaan ama lagaba guriyo kaas baa labaydha barhkood baa filwiga ama faluwiga kaba dhiga waxaan qoob kalehoo dhan oo dee dameerihii iyo baqashi iyo fardii baa soo gelaya fadiimkooda waa koodaa yaree markaas waxa weeyaan dee jaqidii adigu mee neefkii hooyadii lagaba guuriye laga daayey ee laga reebay kaas in lagu magaa lagu magacaabayo dee waqtiga caynkaasna waqti uu tamar daran yahay intana dee markaa uuna baahan yahay dhaqaalo ziyaada iyo cinaayo ziyaado haddii si fiican loo dhaqaaleeyana dee si fiican buu u koraya oo si fiican buu uga kori haddii la dayacana waqtigaas tarbiyadiisa ay xumaatana dee ma korayo waa waqti kaas fadiim uu yahay ee uuma baahan yahay haddaba sidaa ruuxu taa uu dhaqaaleeye uu ilaaliye uu kobciyo bal maalan u kor rabaynayo ayaa ilaahay xabadii timirta ahayd ama wixii u dhigmayey ruuxii u siyaadinaya u kordhinaya uu biirinaya ikhlaas baa jiray kasab dabeeyaa baa jiray ilaa ay halkee gaadho xataa takuuna mila aljabali ilaa ay buuro kala noqoto macnaa ajrigii ayaa ilaahay u siyaadinaya u barbaarina u rabayna u korinaya weeyo u laablaabaya u siyaadinaya ilaa ay u noqoto ajrigii uu buur oo kala noqdo dee markaa buur iyo xabad timirana munaasabo ka dhexaysaa ma jirtee laakiin ajrigaa uu helay ee ilaahay u gaadhsiiyey ayaa nisbadiisu marka loo eegay intii uu bixiyey maxay noqon xabad timir iyo buur bay isuba noqonayaan taasba weye macnaa waa fadliga taas ay leedahay sadaqadaasi ajriga ay leedahay halkanina xata dee fa in allaha yataqabaluha biyamiini kule shaarixu xoogaa ayuu taa kaba hadlayaa marka waxaan filayaa ilaa sideed qowl ayuu soo naqlinayaa dee a'imadii iyo culimadii kolley kitaabka sharaxday iyo kutubtii laba midka ahayd aqwaashoodii halkan oo iyagoo macnahan dee intay u arkeen tashbiih inuu kaba imanayo waxyaalo kale ama dee u awilay uun waa tawiil tawiil mucayan oo keliya maaha ilaa sideed sanay noqon ama waa sanay tahay sanay tahay sanay tahay macnaa dee waxay ma aha inay loo leeyahay iyadoo la hubatiyo la sugayo loo leeyahay dee waa ixtimaalaad in kolley ay tahayna in la yidhaaho xadiidkan rasuulka ilaahay kaasuu u jeedo macnihiisu kaasuu lahaa dee taasna aan laba jasmin karayno bal xaafid bnu xajar baa kitaabka meel dambe oo kaaba mida kusoo naqliya ataawiil mucayan inaanu biitifaaqihim wax laasimahayn oo ujeeddadu hadday intoodu ay taawiil mucayana iskuba raacaan haddana biitifaaqihim ruuxii qabuulkiisa iyo saa u qaadashadiisu laasim kuma aho dee asalkii baanu ahayn laakiin wuxuu sheekhu u dambaysiiyey raximah llahu tacaala tirmidi jaamiciisa xadiidka markuu wariyey isagoo kasoo noqonaya oo yidhi qaala ahlulcilmi min ahli sunati waljamaca nu'minu bihadihi alaxaadiidi walaa natawahamu fiiha tashbiihan walaa naqulu kayfa haakada ruwiya can malikin wabni cuyanata wabni mubaaraki wagayrihim dadkii ahlu cilmiga ahaa ahlu sunniya waljamaca maxay dhahan waa xadiidkanun maahay waa axaadiida la midka o dhan waa axaadiida sifaatka iyo aayaadka sifaatkaba waxay leeyihin anagu dee rasuulka ilaahay asaadiq almasduuq baa ku dhawaaqay rasuulka ilaahay ilaahayna kuba sifeeyey markay dad noqotona isagaa ugu aqoon badnaa rabbigii ugu aqoon badnaa dee barhkoodna ilaahay isagaa isku sifeeyey isagaana cid isaga ka taqaanaa mama jirto marka wixii macnaa ay sugeen waan sugaynaa laakiin ma tawahumayna halkeedoo tashbiiho haddii imakaan idhaahno yadun kalyad oo waa gacan gacan laba midoo taasaa tashbiihu kaba iman laaye arrintu waa ihbaatu wujuudina maaha ihbaatu kayfiya san dee daatada ilahay waa tan samc iyo basar iyo umuurahaas ba ay nusuusta inooguma timi bal qolooyinkaa waxa wilay may awilin kuwaasoo kale oo dee sifaadkan toddobada may awilin marka arrinkuna muxuu yahay dee sifadii makhluuq iyo sifadii khaaliq way kala duwan tahay markaan samci ama basar ilaahay u sugayno arrinku waxa weeyaan ihbaatu sifa sifadaasaan sugaynaa waa ihbaatu wujuud eh maaha ihbaatu kayfiya oo inaan kayfiyadii taa cidima ogaan karto rabbi unbaaba og taas haddaba tanna waa taasoo kaleo dee waa hadal intuu waxa weeyaan cilmi iyo badbaadaba iskuba darsado ma odhanayno dee qowl salafi aslam waqowl khalafi aclam imaka halkan ma odhanayne aclamnimo iyo aslamnimoba tanay jirtaaye waxa weeyaanuun in arrinku wixii uu rasuulka ilaahay u sugay rabbigii waan u sugaynaa inagoon kayfiye u yeelahayn taas u yeelahayn taas baa daahirkeedaasun baan kuba dhaafaynaa waana saad ama tan kale bal inta sideedda weji oo kale keebaa la odhan karaa keebaa la horraysin karaa keebaa la qaadan karaa a'immadaasna raximahum llahu waradia allahu canhum wax kale iyagoo arrintoodu may ahayne waa iyagoo intay u arkeen lafdigan malaa dee dadka qaarkood inay tashbiih uba qaadan karaan ama tashbiih uguba dhici karaan qaradkoodu waxay taa u lahaayeen waxay idin tansiihulbaari marka waxaan leenahay radia allahu canhum kolley taas allaha ka raalli ahaado waxa weeyaan qaradkooduna tansiihulbaari unbaabu ahaaye laakiin arrintu waa ihbaatkaas biduuni kayfiya en dee tashbiihna markaa jirin oo haddii la yidhaaho dee imaka dee samcunka samcin ama basarunka basar ama yadunka yad aa tashbiih bay noqon laakiin haddii arrintu noqoto rabbi waa sifo u sugnaaday amaa kayfiyada maxay tahay kayfadii iyada ma garayno mana aha waxaa dihnigeeda ku soo dhacay oo dhan aan tasawurayno aslan maba aha ee arrintii waa taas ay iyaguna salafkuna kuba tagaan waa tanna uu tirmidi kaba soo naqlinayo amaa macaanida kale xadiidku waa taa imika aan sheegno ah xadiidka ay nooguba sugan tahay bal sadaqada kasbi dayiba uu ruuxu laba baxo kala baxo uu bal maalan ilaahay daraaddiina uu laba yimaado sia aynu soo maray fadliga ay leedahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u kordhinayaa ziyaadinayaa badinayaa ilaa qadarkii yaraa ee koobnaa ee qadar aad i aad u badan oo buur oo kale ah uu noqdo waa buur weyn oo kale uu laba mid noqdo taasna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala dee waxa weeyaan fadligiisa iyo naxariistiisa iyo dee waa addoomaha waxay la yimaadeen oo keliya inaan loo qorayne aada loogu laablaabayo loogu ziyaadinayo bal waa fadliga sadaqada dee jaanibkaasna maxaa inooguba sugan taxriid iyo xadin la iskuba boorinayo sadaqadii in lalaba baxo dee maalkaa dayibkaana lagalaba baxo qadarku haba yaraado dee waana inoo dambaysaaba baabka u dhigan doono macnaa haba koobnaatee bal xadiga iyo boorinta sadaqadii iyo wax sadaqaba in lalaba yimaado la iskuba boorinayo wuxuu uhi musanifku taabacahu waxaa raacay waa abanadir cidda ka dambaysa weeye waa cabduraxmaan ibni cabdillaahi ibni dinaar sanadkaasaan kusoo aragnay cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni dinaar wuxuu ka warinayay aabihii cabdillahi ibni dinaar aabihii baa abuu saalix kaba warinayay haddaba waxaa raacay oo isagu san kuba raacay sulaymaan waa sulaymaan ibnu bilaal can ibni dinaarin oo markaa dee cabdiraxmaan buu la simaye cabdiraxmaanna waa ninkaa maqaalkuba kuba sugnaaye sulaymaan ibnu bilaal ee dee hiqada ahaabaa xadiidka wariyey cabdillaahi ibnu dinaar buu kaba wariyey cabdillaahi ibnu dinaarna siduu kuba warinaya waa can abi saalix can abi hurayrata bal qolo inma waa mid horta taa hayso وqاaل wuxuu hi warqا بن cmر اليشhكuري عن بن ديناr عن سacيid بن يasاar عن أbي هurayرaةa macnaa waxa weeye cabdullaahi ibnu diinaar waxaa kaloo ka wariyey warqaa ninkaa la idhaha isna diqada ayaa kaba wariyey laakiin sheekhiisiibuu halkii abuu saalix bedelkeeda saciid ibnu yasaar kolley saciid ibnu yasaarna xadiidka abu hureyre waa kaba wariyey ee arrinku waa sheekha cabdullaahi ibnu diinaaro dee dabal markaa taasi hadday noo sugnaato ay noqonayso in cabdullaahi ibnu diinaar inuu laba sheekh leeyo abu saalix can abi hurayra iyo saciid ibnu yasaar can abi hureyra iyo uu sugan yaho xadiidku bal markan taas walow riwaayadan dee bal kalaam uu kaba keeni doono ee saciid ibnu yasaare laakiin muhimku warqa can ibni diinaar can saciid ibnu yasaar oo iyagiibuu halkaa ku khilaafay sheekha ibnu diinaar can nabiyi sala allahu calayh wasalam wa rawaahu muslim bnu abi maryama wa zayd bnu aslama wa suhayl bnu abi suhaylun can abi saalixin can abi hureyrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo sheekhu raximah llahu tacaala inoo raaciyey in muhimku sulaymaan iyo cabdiraxmaan ibnu diinaar hadday yidhaaheen can cabdillaahi bni diinaarin mxn can abi saalixin ay yidhaaheen warqaa wuxuu khilaafay cabdiraxmaan iyo sulaymaan oo wuxuu ku khilaafay sheekha ibnu diinaar oo saciid ibnu yasaar buu kaba dhigay taas iyadu waa mid marka maxaa kaluu sheekhu yihi raximah llahu tacaala xadiidkan muslim ibnu abi maryam waa wariyey suhayl zayd ibnu aslamna waa wariyey suhaylna waa wariyo intooduba yay kaba wariyeen can abi saalixin can abi hureyrata qoladii horey waafaqsan yihiin qoladii hore markaa riwaayada muslimna wuxuu leeyahay sheekhu kitaab kitaabu zakata waa kitaab sakada una oo yuusuf ibnu yacquub alqaadi uu leeyahay ayuu isagoo mawsuula ku sugan yahay xadiidkaasoo imaamkaasaa mawsuul ka dhigay mana aha abuu yuusufkii saaxibu abi xaniifa maaha he waa imaamkiisna mashhuurka yuusuf ibnu yacquub alqaadi oo dee aimadii maalikiyada waqtigiisii ahaa qarnigii saddexaad dhammaadkiisiiyo bal amaa zayd ibnu aslam iyo suhayl ibnu abi saalix riwaayadoodu kitaabka muslim bay ku sugan tahay bal markaa waxaa meeshii dadkii ka duwan uun warqaa ayaa isagu kaba duwanoo halkay kuwa kale ay yidhaaheen ama in cabdullaahi ibnu diinaar can abi saalix oo sulaymaan ahaa ama qoladuna cabdullaahi ibnu diinaar laba siman oo bal markaa iyagu ay yidhaheen can abi saalix can abi hureyrata yidhi ayuu isagu kaba dunaado saciid ibnu yasaar yidhi markaa sheekhu wuxuu leeyahay riwaayada warqaa waxaaba lagu tirinayaa markaan eegno sulaymaan iyo cabdiraxmaan mukhaalafadeeda riwaayo shaada ah ayaa lagu tirinayaa bal muhimku tii inoo sugnaydna waa tan arrin kaleana jirto sharaxoo sheekhu wuxuu marka hore riwaayada warqaa muxuu yidhi walam aqif calaa riwaayati warqaa hadihi mawsuulatan anigu waa halka meelaha ugu dambeeya xadiidka uu kuba sharxayo riwaayadan warqaa iyadoo mawsuula maan arag iskumaan taagin taas buu yidhi waa kan shuduudna kuba tirinaya haddana laba sadar dabadeed baa muxuu dhigtay tambiih wqftu calى riwaayati warqaa mawsuulaة waqad bayantu dalika fi kitaabi tawxiid riwaayadii warqaa waan helay iyadoo mawsuulo kitaabu tawxiid baan ku cadeeyey bal markaa dee had iyo goor waa cilmigii mutajadidka ahaa halkana muu sheegina lakiin halkaa dambe markaanu noqono waxaan filaya xadiidka toddoba kun iyo afar boqol iyo soddon inuu noqonayo waa tawxiid unba de waa aakhirada kitaabkee wuxuu sheegay bayhaqi raximah llahu tacaala inuu soo saaray iyadoo mawsuulaa min ariiqi abinadr can warqa abinadrigan aan hayno dariiqiisa can warqa uu kaba soo saaray laakiin arrinta yar qariibkii waxa weeyaan laba sadar dhexdoodna weeye halkan kitaabkii waxaan joognaa mujaladkii saddexaad oo bilowyadii baan weli kitaabkii iskaga jirnaa riwaayada kalena waa aakhirka kitaabka halkanna wuxuu kaba cabiray waan helayo halkaasaan ku caddeeyey marka maxay noqonaysaa taasi intan hore waa sharaxii hore intan dambe tambiihani dee markan uu leeya waan caddeeyo kitaabu tawxiid baan ku caddeeyo mujaladkii kitaabkaba ugu dambeeyey ama meelihii ugu dambeeyey ah inay tahay dee kitaabkuna in badan buu gacantiisa ku jiray walow intaa la taxriirinayo dabadaba uu u baxayay ee waxyaale inuu halkan markaa dambe ee uu arkay intan uu kuba kordhiyey taa waxaan u leeyahay meelaheennan waxaa la arkaa inuu marayay sideed boqol iyo labaiyo labaatankii hijirada waayo meel aan nagaba dheero inuu boqol xadiid ay inoo dhexayso iyo waxoogaa inoo dhexayso xaj dhexdeeda ayaa wuxuu kuba yidhi waa kacbada iyo dhiskeediiyo xasu kaba warramayo eetuu yihi sanadanoo sideed boqol iyo labaiyo labaatankiia waa halkaa markuu maraya waa in waxoogaa inoo dhexeeya kitaabkana sideed boqol iyo labayo afartankii buu dhameeyey meelahaasna waa meelihii ugu dambayso marka waxaa la arkaa bacda cishriina sana ama sagaal iyo toban sanoo dabadood inuu halkaa joogay manaanu odhan halkaasaan ku caddayn doonaaye waan caddeeyo markaa dhintani waxay noqonaysaa inuu sheekhu kitaabka markaa dambe uu riwaayadii helay halkaa uu kuba caddeeyey haddana halkan hadalkan dib uu qoro halkan uguba qoray bay noqonaysaa waayo halkan aan joogniy halkaa uu kuba caddeeyey taaliif ahaan waxaa laga yaabaa taqriiban sagaal iyo toban sanood ama wax ku dhow inay udhaxaysay weeyaan markaa uu alifaya sheekhu raximah llahu tacaala baabu sadaqati qabla radd sadaqadii ayuu baabkeedii yahay ama qablo raddi intaan ruuxa aan lagu soo celin ee ciddii uu siinayay aanay kuba diidin sadaqadii la sadaqaysan lahaa oo markaa maxay noqon baabulxadi calaa sadaqati waa boorin layskuma boorinaya ruuxu sadaqo inuu la baxo inta uu waqti haysto inta uu makansanayo waa qabla raddi celin isaga lagu celiyo horteedoo inta aanay la gaadhin waqti aan waayayo cid kaba aqbasha oo ruuxii uu bandhigayba uu odhanayo anigu uma baahni ama dan kama lihi intaan waqtigaa la gaadhin ee ruuxu furso haysto dadka aqbalaya haysto sadaqadii haba yaraatee wuxuu hayay ha sadaqaysto waayo waqti taasaa iman dee waxa weeyaan waqtigaasi haba fogaado ee laakiin waxaan dee iyaga waqtigoodii weli malaa dee taas ee muhimku inuu ruuxu intaan waqtigaa la gaadhin sadaqadii la baxo macnaa ruuxu adigu aanu isagu is odhan uun waxa weeye dib dhigin sadaqadii waqti alla waqtigaa uu furso u helo uu wax la baxo inuu la baxo xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna macbad bnu khaalidi qaala samictu xaariثaةa bna wahbi qaala صaxaabiga xaariثaةa bna wahbi baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay الnabiya salى الlahu عalayh wasalam yaquulu xaal uu ku qowlayo tasadaquu sadaqada la baxa wax sadaqaysta ha yaraado hase badnaado fa inahu shaniya yatii waxaa imanaya calaykum korkiinna oo waxaa ku iman doona zamaanun waqti baa iman doona yamshi uu soconaya alrajulu ninku bisadaqatihi sadaqadiisa uu la socon haddaba markaa lama fadhiyo ma sugayo cid u timaada isagiibaa gacanta ku haya weliba uu baxayaa cid buu la doondoonayaayo falaa yajidu aanu helahaynba man yaqbaluhaa ruux aqbalaba ka qaata oo yaquulu rajulu shaqsigii uu bandhigayay ee uu lahaa sadaqada islaasiibaaba wuxuu ku odhan doonaa low jita biha haddaad la iman lahayd sadaqadan bilamsi shalay la qabilto waan ka aqbali lahaa fa ama alyowma maanta falaa xaajata lii biha waxdan oon ka leeyahay ma jirto haddaba intaan waqtigaasi iman aa helaysaan cid idinka aqbalaysa sadaqadii la baxa bal axaadiid kolle isku yar dhow ayaa inoo yar dambaysa axaadiidta barhkoodna horeynu usoo marnay barhkood meelihii ku sharxayay iyo dee intanba abu kolley way dambeeyaanba inahan badankooda meelihii kuba sharxayay laakiin bal horta alfaada qaarkood baan siraacinaya xadaثna abulyamaani qaala akhbarana shucaybu qaala xadaثna abuzinaad can cabdالraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal waxaan kolley dee waa raggan waan soo wada maray laakiin kolkolbuu ama ninkii kuyaad ku taqaanaa magaciisoo keliya imanayaayo markaasaa laga yaabaa ruuxii xataa islahaa dee umuurahan aada baratidba inay kuba joogsato oo kale bal taas abuzinaad isaga waaba kunyadiisiisiyo dee waaba laqabaaba laydhaha abu cabdiraxmaan bay kunyadiisa ku sheegeen wuxuu ka dambeysaya can cabdiraxmaan yaa cabdiraxmaanka ni kumuu noqonaya adigaa ku weydiinaya adigaa dee waay sax waay acrajaa sax cabdiraxmaan ibnu hormas alacraj weeye can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi laa taquumuu maka dhacaysoa saacatu qiyaamadu xataa yaksura ilaa u bato fiikum dhexdiina almaalu xoolo ay kuba bataan oo fa yafiido uu fataha weeyo dee macnaa uu bato bato bato marka ifaadadii imaka waa weel la buuxiyo ama waadigii biyuu ay marayeen oo biyuu hareere ay ka jabaan markuu buuxsamo hareerihii ay ka butaacaan oo uu fataha weelkii taasba weeye macnaa uu bato weeyaanu aada uba bato xataa yahuma ilaa uu hamigeliyoba rabal maalin ninkii xoolaa lahaa man yaqbalu shaksi cid aqbalaysa sadaqatahu sadaqadiisa halkan yahum yahuma bal laba dabdi bay kuwa dabdiyeen mid waa ya-da inaan fadxino marka haddaan ya-da fadxino ha-du way damisnaanaysaa oo hama yahumu ficilkuna dee imika mutacadina waa noqdaayo haddii la yidhaha hamahu macnaa waa axsanahu weeye waa ka murugaysiiyey weeyaanba haddii bal matalan taas dabdigaas aan raacno rabal maali walow dama ii taallo waan fadxinaynaa saa shaarixaba sharaxa kuba sugan oo mafcuulkii baan kaba dhigaynaa man yaqbaludaas baa dhacaysa faacilkii oo markaa waxa weeyaan waa xataa yahumay ilaa uu hami geliyo ama murugaba geliyo rabal maali ninkii xoolaa lahaa maxaa murugo gelinaya man yaqbalu ciddii aqbali lahayd sadaqatahu sadaqadiisoo dee wuu la meeraysanaya la socdaa waxaabuu markaa waxa weeyaan cid ka aqbashoo ma helaya isaga inayna wax sadaqaysta waa doonaya taas baa hami iyo xusniba kuwa beeraysa dardiga labaadna waa iyadoo imaka ficilkan rubaaci loo laga dhigo oo ya-dii baa markaa la daminaya kol haddii ya-diga la damiyana ha-du way kasirsnaanaysaa ha-du dee kasraa meeshii noqonayso dee fadxa iyo damatoona ma qaadan karto oo arrintu ay noqoto imaam nawowi waatuu horraysiiyebe xataa yuhima ahamahuna bacnaa aqlaqahu weeye oo waa ruuxii oo dee bacnaa waa wixii walaac gelinaya way isku dhow yihinuun waa qalaq iyo xusni wixii kuba beerayo xataa yuhima ilaa uu hami ama qalaq iyo walaac geliyo oo rabalmaali man yaqbalu sadaqatahu kolkol imaam nawowi markaa yahumada uu dabdinayo ta hore isagu rabulmaal baaba uu kaba dhigaa oo markaa ay noqoto aanay ahayn xusni iyo murugo aanay ahayn taa aan mudaaca mutacadiga kaba dhigne waa xataa yahuma ilaa uu qasto oo rabulmaali weeye ruuxii maalka lahaa uu qasto isagaa la baxayoo la doondoonayo weeye man yaqbalu sadaqatahu isagaa tegaya sida xadiidka horeba oo ciddii sadaqadiisa aqbalaydo markaa bimacnaa yaqsida waa siu isagoo sharaxa muslim kuba fasiro oo yahuma markaas rabulmaal la faacilkii ay noqoto man bimacnaa yaqsidana ficilku yahay hama wuu ku hamiyey macnaa waa wixiibuu doonay ama uu qastayba waxataa yacridahu arrinku weliba waa ilaa uu u bandhigaba shaqsigii maalka lahaa maalkiibuu ruux u bandhigayaa fayaquulu ladii kiibaa wuxuu odhanaya yacradu caleyh uu bandhigayey waa kii uu siinayay hadda la araba li waxaajo aniga igu sugani ma jirto dankama lihi arab waa xaajo horena arab waati aynuu soo maray waxaaja ah oon maalkan u leeyahay ma jirto waana hadda ma aha xaba timir iyo wax yar iyo wax saasa lala socdaa waa maal ama dahab baaba lala socdaa dahab buu la meeraysanayaa taas weliban uu la socdaa ma wixii waa dahab waanu la socdaa dad buu weliba u bandhigaya cidi kama qaadanayso marka haddaba intaan xaaladaasi iman ee waqti haysataan dad idinka aqbaliya haysataan sadaqadiinii la baxa labada xadiid waa inoo macno isku keen ay isu macno noqonayaan xadiidka saddexaad ama xadiid ama laba xadiid baa inoo dambeeya waan siraacinayna un axaadiida kolley sheekhu badankooda meelo kale kuba sharxay xdثna cbdاللh بن محمد qال xdثna أbو cاaصم النبيل qال أخبرna سعدان بن بشر qال xdثna أbو مجاهد qال xdثna محل بن khليفة الطائي qال سمعت عdي بن xاaتم رضي الله عنه يقول brsندka cبdاللh بن محمد المسندي ama الjuعفي kley waa dee in badan baan soo aragnay oo sheekhadan bukhaariyo abu daud iyo raggaa sheekhyadooda kaba mid ahaa nisbada loo nisbeeyey cabdullahi bni moxamed aljucfi bukhaarina waa tan aljucfiyu la yidhaaho ninkan aabbihii moxamed awowgii oo yamaan la odhanayay oo markaa isagu waaligii iyo ninkii madaxda ka ahaa bukhaaro ahaa ayaa bukhaari isna awowgiisii labaad berdisba gacmihiisa uu ku islaamay markaa bukhaari halka aljucfiyu ugaba yimi waa walaa islaamnimo oo waa ninkan aabbihii awowgii weeye ninkaas bal matalan bukhaarina loo tiiriyey ee awowgiisaas berdisbe majuusiga ahaa uu bal maalan may muqiira berdisba mu islaamin ee muqiira uu gacmihiisa kuba islaamay taasba weeyaanoo halkan waa aljucfiyudan bukhaari halkay ugaba timi abu casim nabiilla waynu soo aragnay waa min kibaari mashaayikhi albukhaariyi waxaa la arkaa ragga kale waa sidunbay kaga wariyaan isaguna de waa raggii kibaarta ahee raggii ugu waaweynaa dabaqadii sheekhadiiso koluu sanoo kale waa sida ugaba wariyo iyo koluu toosuu la kulmay toos ugaba wariyaaba way jirtaa xagga kale sacdaan ibnu bishrin iyo abu mujaahid iyo muxil ibnu khaliife imika ma xusuusniba inaan hore usoo marnayoo dee barhkoodna hore umaynaan soo marin aslan sacdaan ibnu bishrin ninkan waa nin reer juhayno reer kuufa ah barhkood baa culimmadu waxay idhaahaan magaciisu waa sacd ee sacdaankani waa laqab xaafidnu xajar wuxuu kaba cabiray saduuqun min athaamina waa nin waa dabaqadii hadda xasanka un xadiidkooda noqonaya markaa waa saduuq qolooyinka taabiciintii dhe atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida oo wuxuu kaba dhigaana bukhaari iyo abu tirmidi iyo ibnu maaje inay wax kaba wariyeen laakiin dee ninku xaaladiisu taa haba ahaato keligii xadiidkiisu hadduu keligii uun xadiid keligii warinayo kole xadiidkiisu darajo saxiix ma gaadheen muqadimada ayuu taa ku bayaamiyaayo wuxuu muqadimada ku yidhaa lahu cinda albukhaariyi xadiidu waaxidu fii calaamaati nubuwa laakin xadiidkii hadda waa tanaanayno bukhaari xadiid keliyu ku leeyo calaamaatu nubuwa inooma dhowo calaamaatu nubuwa kitaabka dhexdiisa ama mujaladka dhexaad dabcada fadxubaariya saddexiyo tobanka ah halkaa kuma sugan welibana xadiidkan muxuu yihi waa bimutaabacati israa'iila israa'iilkii iqada ahaa ayaana la wadaagsaday oo kuba raacay oo xadiidka saas baa dee xadiidkiisii uu markaa u xoogoobaya uu leeyahy kilaahumaa can sacd bni mujaahid haddaba waxaan leeyahay xadiidkani halkaasu kusoo noqon doona waana halku ku sharxay waa xadiid keliya uun haddaba halkan zake ayuun baanu ishaarine dee halkaa uu weliba isagu ku sharxi doono xadiidka sheekhu waayo calaamaadkii nubuwada iyo mucjizaadkiisii wax ka mid a xadiidka inooguma sugan ayuu qaadee waa xadiid keliya uunoo halkan ma ku sugan yahay adraaftiisu isagoo in yarana way inoo dambaysaa ama kolkol in yara halka ugu horeeya uu kuba sharxayaan oo halkaasi xadiidka markuu keligii soo noqnoqdo dee waa xadiid keliya un inkastaba takraarkiisu aba badnaado saas buu u leeyahay waxaana dhacay in kolley muqadimada anigu waa nuskhadayde labadooduba waxay ka warinayaan israa'iil iyo sacdaan can sacd ibni mujaahidin sacd ibni mujaahidna waa ninkan inoogaba dambeeye laakiin kolley waa khada marka la eego dabcadayda kuba suganoo in sacadka ina mujaahid lagaba dhiga waa ninkan abu mujaahidaan hayno magaciisa maba hayaan aabihii ee isagaa sacad la yidhaahaa kunyadiisana abu mujaahid baa la yidhaahaa aimada qaarkood way tawhiiqiyeen bukhaari iyo abu daauud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ka wariyo bal ninkan abu mujaahid magaciisa isna sacad baa la yidhaahaa hadday muqadimada dhacday sacad ibni mujaahidna sawaabku waxa weeye halkaa sacad abi mujaahidin in laba yidhaaho halkii ibnidii ayuunbaa me abidii unbaa ibni noqotay taxriifka madbacada bal ninkana waa nintaasa amaa muxil ibnu khaliifa waa nin hiqa ah oo dadkii taabiciintii dabaqadii zuhriye qataadaiye ah bukhaari iyo abu daauud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja ay wax kaba wariyaan oo isagu waa nin hiqaan leenahay ninkaa muxil ibnu khaliifa adai oo ay dee cadi ibnu xaatimna saxaabiga isla reeriyiin baa muxuu yidhi samictu caliya bna xaatimin radia allahu canhu yaquul kuntu waxaan ahaa cinda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaah agtiisa kole waa waqtiyadii dambe rasuulka ilaahay xayaatadiisa waayo saxaabigan islaamkiisu waa dambeeyeyoo dee bilaadooda markay mujaahidiin ama muslimiintu gaadheen ay jihaadkuba gaadheen ee reerahoodna ay islaameen mar dambay ahaydba kole waa sanadii sagaalaad iyo taqriiban waqtiyadaasun waqtigaad ayaan rasuulka ilaa agtiisaan ku sugnaa fa jaa-ahu waxa u yimi rajulaani laba nin baa u yimi axaduhumaa mid ahaani yashkuu wuxuu ka cabanayay alcaylata faqri iyo baahi buu sheegtay sheeganayay waalaakharu ka kalena yashkuu wuxuu kaba cabanayay qadca sabiili waa duruqdii inay go-an tahay oo dee dhulkii malaa dhawaawaabay dee taas bay ahayd oo waa la islaamaye weli dee markaa dhulkii agaaga isumuu raacinoo markaa nimankii budhcadda ahaa ee dadka jidadka u fadhiisanayay ayaa waddooyinka qaarkood fadhiyayoo midna wuxuu malaa meel dheerna waa kuba socdaye wuxuu ka ka cabanayeyba waddadii oon dee dhulkii oon aaminba ahayn dariiqadii la marayay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waa halkan wuxuu xadiidka calaamaatu nubuwo ugu soo aroorin doonaa wuxuu rasuulka ilaahay yidhi amaa qadcu sabiili xagga marka la eego waddada go'itaankeeda ay u go-antahay dadka mufsidiinta iyo dee qudaacu duruq taas sababteed fa innahu laa yaati calayka iyada ma imanayo adiga korka ilaa qaliilun waqti yar mooye maba dheera taas dee waanay dhacdo way soo wada gaadheenoo dadkii markaasbe ma imanayo adiga korkaaga ilaa qaliilun xataa takhruja ilaa ay baxdo alciiru waa ciirku waa qaafiladii raashinka ama safarba ahayd waa qaafiladii safarkayda geel iyo waxyaalahaas hadii la raran jirayne ilaa makata maka ay u baxdo bikayri khafirin iyadoo cid ilaalinaysa aanay jirin waqtiyadaa hore khafiirku waa ciddee ama magan gelinaysa kolkol dee waxaa jirta kolba waxaa laga yaaba xataa hadday koox wataan iyagu hubaysan oo kale dee reerihii waaweynaa lama dhex mari karahayn haddaan iyaga agtooda jiwaar laga haysan magangelin lagama haysan iyo dee taas oo kale oo haddaba iyadoon khafiirku inta badan waa mujiirkii oo waxa weeyaan oo dee waxaan filayaa in xadiidayna kuba soo maray ruuxii dee kuba sugmay waan soo marnay salaada subax tukada dimadii ilaahay buu kuba sugan yahay waa ti aynu xadiidkaa kusoo marray ilaahay cahdigiisaa burino laftiga malaa dee waxa weeyaan khafara iyo akhfaraa labada macne isudidkaana kuba imanayay bal markaa waa kii mujiirka macnuu waxa weeyaan waa cid ilaaliso oo ay wataan oo qutaacu duruq kaba ilaalinaysa iyadoona laba socone ruuxu isagoon hubaysnayn watabal safar uu yahay dee xoola iguba raran yihiin bal iskaba socoto dee axaadiida qaarkoodna waa ta kuba timi dee inay haweenaydu ay kaba soco bacso sanco ilaa maka iyadoo wax alla waxaad matalan ay ka cabsanaysaaba aanay jirin waa haweeney keligeedba ah taas ma dheeraanayso dee tiina waa la arko markiiba taasi hore ayay u xasishay waana aclaamtii nubuwada waa mal caylatu caadhnimadan aad sheeganaysa oo ninkii kale kaba cabanayay fa ina saacata iyada tan ma odhan dhaqsaa loo arkaya ma dheera muu odhan imaka arki doontaan muu odhane qiyaamadu laa taquumu ma qumayso xataa yaduufa ilaa uu la wareega axadukum axadkiin bisadaqatihi sadaqadiisii maalkii ayaa cid raqabaynaysaa ma jirto maalkiina waa batay sadaqadiisii buu la meeraysanaya hadda ma aha isagii waa la baxaya harta wuu la meeraysanaya waa mid laa yajidu isagoon helayn man yaqbaluha minhu weliba isagoo la meeraystay dadka qaarkood u bandhigay ayaanu helahaynba cid kaba aqbasha taasi waa dee adduunya uma la yaqifanna waa joogsan doonaa axadukum axadkiin bayna yaday illaahi ilaahay hortiisuu istaagi doonaa laysa baynahu wa baynahu xijaabun isagoo ilaah iyo isaga u xijaaba u dhexeeya iyo walaa tarjumaanun cid u kala afcelinaysa aanay jirinba turjamaankaasoo yutarjimu low isaga dee luqa u afcelinayo u turjumaya hadalkii dee isagii rabbi dhex marayay uma layaquulanna lahu ilaah baa wuxuu ku odhan doonaa alam uutika miyaanan ku siin maalin xoola miyaanan ku siin falayaquulanna shaksigu wuxuu odhan doonaa bala ilaah waad isiisay uma layaquulanna rabbi baa odhan alam ursil ilayka rasuulan miyaanan kuu soo dirin rasuul kuu soo dirin falayaquulanna bala dee hadda waay dee waana mana raacin oo ama sii wixii dee kumana camal falin wixii loo sheegay fa yanduru markaasuu day markuu arko inuu dee meel uu ku jiro halkaasoo aanu bax ahaynba fa yanduru wuxuu eegay can yamiini xaggiisa midig waaba isagoo iselbalo waaba cid aad hesho ku ergeysa ama ku shafaaco qaada falaa yaraa ma arkaya ila naara naar unbaaba xaggii midig ka muuqata uma yanduru wuu eegay can shimaaliha xaggiisii bidix falaa yaraa iyadna ma arkaya ila naara naar un mooye falyataqiyanna maxalushaahidkiina waa taa waan soo maray waa intan ah in xataa yaduufa axadukum bisadaqati laa yajidu man yaqbaluha minhu taasba wey ama intan dambe halkan wuu inoo soo celin doonaa isagoo intaasun xadiidka ka soo qaatay sababto waa tarjamo kaloo intaasi ay dee waxa weeyaan ay tahay axaadiisteedii ay kaba mid tahay falayataqiyanna ha dhowrsado oo ha iska ilaaliyo ha ka gaashaanta weeye axadukum axadkiin annaara naarta macnaa gaashaan iyo xijaab kaba noqdo uga noqda ha samaysto walow bishiqi tamratin haba ahaada waxa uu gaashaanka kaba dhibanayaa xabad timira nuskeed ama jeexeed oo uu la baxo sadaqo ulaba baxayba iyaduna waxbay noqon naarba xijaab ugaba noqda fain lam yajid haddaanu helin xabad timira jeexeedow sadaqaysta aanu helin fa bikalimatin dayiba hadal fiican oo wanaagsan iyaduba sadaqay noqone ee halababa yimaado taasi xijaabna way uba noqone bal xadiidka kole waxyaalo badan buu kulansaday inta maanta maqsuudkeenna intan buu noqon dee inuu rasuulka ilaahay aclaamtii nubuwadiisa ay tahayna xadiidkaabay kuba sugnaydoo isagaabay lahaa cadi tan iyada weli maan arag buu lahaa dee waqtiyadii khilaafadii mucaawiyana waa dhintay tan maan arag xagga marka leega maalkaa intuu badnaanayo aanay cidi aqbal ahayn laakiin taa kale waanu joogay buu yihi oo iyada taasoo dee markaa waa rasuulka ilaahay si salawaat ullahi wasalaamu caleyh mucjisaadkiisii si taa kaleba loo arkayna tanna waa wax iman doona oo la arki doono kolley xadiidka kale markaan gaadhno ayaa arrinkani miyuu dhacay mise ma dhicin aan taa yar eegi doonaa xadaثna mxamed ibn اlcalaaءi qaala xadaثna abu usamata can buraydi can abi burdata can abi muusa radi allahu canh can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal intan oo sidan isuguba xigabana hore waynuu soo marray xadiidka sanadka qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay layaأtiyanna waxa iman doona cala الnaasi dadka ku iman doona zamaanu waqti yaduufu uu dawaafayu la wareegayo wey alrajulu ninku fii waqtigaa dhexdiisa bisadaqati sadaqa min adahabi ma wax yar waaba dahabkii waxa weeyaan sadaqa dahaba ayuu la meeraysanayaa uma laa yajidu aanu helayn axadan axad yaakhuduha minhu uu ka qaataba oo sadaqadaa kaba qaatoo ka aqbala aanu helayn arrinkii waa dahab welibana waa kan aan la fadhiisanee la socsoconayee meeraysanaya doondoonayo cid uu siiyo haddana weli ma helayo cid waxa weeye kaba aqbalsha ma helayo waqti saasaa iman doona wa yuraa waxaa la arki doonaa alrajulu nin alwaaxidu keliya oo yatbacuhu ay raacayaan arbacuuna imra'atan afartan dumara yaludna bihi magan gelaya min qilati rijaali waa ragga yaridiisa daraaddeed iyo wa katrati nisaa'i dumarka badnidooda daraaddeed bal intan dambe xagga dumarka iyo waxaa kuba tacalluqsan iyadoo hadda ay khamsiinba tahay ama konton ay tahay xadiid baynu kuba soo marnay dee xadiid anas buu ahaa kani waa kii abu muuse oo aynu kitaabulcilm iyo kuba soo marray rasuulka ilaahay baana taa inoo sii caddeeyo sababto waa raggii oo yar dumarkii oo badan macnuuna maaha afartankan dumaraba uu wada qabaa ma aha ee waa afartan dee isaga uun mooye cid kale aan lahayn ha noqoto kuwii uu dhaxay haba noqoto kuwii uu dhalay kuwii la dhashay kuwii kale kuba xigay bal matalan waa dad isaga ayaaba u nina weeye dadkaasoo dhan oo dee ma laha cid kale oo arrinkoodii u qumta cid kaloo daafacda cid kaloo ilaalisoon isagii ahayn maba laha sababtuna iyadoo dhici karto inay jaanib kalena dee dhalmadu dumarku ay badnaato ayaa waxaa dee xuruubta iyo fitanta badan ee dhacaysa ayaa ragga badankoodii kuba dhammaanayaanoo markaa reerkiibaaba laga yaabaa inuu kaba hadho shaksi keliya oo dee dumarkiisii oo dhammi uu yahay dee waxaweye ninkaasun mooyo cid kale oy u ceersadaanba aanay lahaynba taasaa iman doonto min kara min qilati rijaali wa katrati nisaai oo xagga fitantaa badan ragga badankoodu kuba dhimanayo iyadoo iyo bal umuurahaas ayaa dee taasna keenaysa xadiidka markaa waan soo maraan leenahay horta bal axaadiida iyadatay nooguba sugan kolley maqsuudka weyni waxa weeye waa iyadoo laysku boorinayo sadaqadii inta waqti la haysto waa iyadoo la ysaga dhigayo min ataswiifi bisadaqa ruuxuu inuu sadaqadiisii dibdhigo waqti baad haystaa waqti kalead bixin doontaa iyo waxyaalo kale iyo taa uu yidhaaho ee wixii uu makansanayay inuuba degdego bal taas gees sadaqadii lala baxay fadligeeda hore waa taan soo marno haba yaraatee ilaah baa u badinaya u siyaadinaya ilaa buur oo kale ay uba noqoto jaanibkan kalena waxa weeye dee waaba dhici karta ruuxu ama inaanu xaaladaasoo timi oo la gaadhay waqtigeeda joogo la makansanba oo sadaqadii uu laba bixi kari waayo ama san uu dibdhigayuu leeya waqti kale aad bixin doontaaye bal imaka intan wax kuba qabso oo kale dee ajashiiba ay kuba timaado oo haddaan taaba laba gaadhin ay ku timaado xaalo aanu la makansanba oo ajashiisii ah inuu wixii uu bal matalan markii hore ku hameeyeyba ama u suurtagela inuu bixiyo aanuba bixin ee bal markaa waa iyadoo tan laysku markaa boorinayo bal jaanibkaasba weeye arrinka kale bal xaggan ah iyada taa xadiidka iyaduu intan ka dheeriyeyba kaa cadi waa inoo dambeeya isagoo sheegaya inuu labadan mucjiso mid ahaan arkayna waabay dambaysaa tan kale aimada qaarkood waxay yidhaaheen waabay dhacday oo waxa weeyaan meelaha qaarkood iyo muwaadinta qaarkoodna way kaba dhacdo waxay sooba naqliyaan waqtiyadii cumar oo kale iyadoo dee san sakada laynoogu jideeyeyna horta bal in loo qaybiyo saa dee xadiidkii mucaadba ee qaybna inoo dambayso aynu kuba soo aragno fuqaradoodii in dib looguba celinayo aimada qaarkood halkaa idhaheen lama naqlinayo halkaa dee daliilkoodu iyo waana wax inoo dambeeya haddii ala idhaaho in dee sidii kolba loogu celinayey dadkii looguba celinayey markii dambe ay noqotay sakadii in qayb kaba mida horta madiine loo diro cumar yidhaa maxaa laygu soo diraya oy leeyihin intaa cidimay aqbalin oo markii dambena dee dadkii inay wax weyna waa la siinayey dadkuna nin kasta intiisa waa ku kaaftoomaya kol hadduu kifaayadiisii helaba oo aan laba helin cid qaato bal taas waqtigii cumar bni cabdicasiisna way soo naqliyeen meelaha qaarkood waa manaadiqda qaarkood wax caamo may ahayn intaasoo kale ay dhacdo markii dambe ay noqotay wixii soo baxay in la yidhaaho addoomiyaha lagu doondoono laguma xoreeyo ha laguma iibiyo ee bal markaa laakiin taasi waa meelo kooban ama meelo ayay dhacday walow dee maalku uu batay batay batay waqtiyadaa dambe laakiin in badan ahlcilmiga ka mida tan waxay kaba dhigaan xadiidkuna waa lafdiguu kuba yimi ka dambe ee laa taquumu saacatiye inay waqtiyadaa saacaddu ay dhowaato ama si axaadiida kuba timi markaa dajaalna uu dilo nebi ciise uu dilo oo kale in dhulkii barakadiisii hore ay usoo noqonayso waa xadiidkii muslimba dhacay oo kale xabad rumaani dad badan ay deeqayso neefkeeli uu ku filaanayo malaa jirib dhan uu kuba filaanayo dhulkuna wixii kuba jiray ay soo saarayso oo kale ama barakadii ay soo ceshanayso xaalada caynkaasoo kaleo dee dadkiina way ogyihiin xaaladani in kolley qiyaamadii ay dhowdahayoo ruux hamigiisu dheer yahay iyo dee maal ururso isagoon qaadiba karahayn iska buuxsado un taasna agtoodii maba jirto wixiina taasay noqdeenoo bal waqtiyadaas ee maalku faafayo ee waqtiyadaa dee nebi markaa dajaal dabadiyo ayay aimada qaarkood kuba fasirano taa axaadiia inooguba timi dee xaaladu inay taa noqonayso dhulkii uu barakadiisii hore uu ilaahay dee uu soo celinayo wax aad bal matalan dhici karta dee si aan sheegayno neefgeela caanihii ay reer dhan qabiilo dhanba ay ku filaanayso wixii kalena uu meel kastaba xabad rumania intaas iyo intaa ay deeqayso bal markaa maalkaas iyo aflaaddii dee waxaas ay soo wada baxaan ay daahir noqdaan gees kalena xaggan la filanayaba qiyaamadii inay dhowdo ruux dee himadiisu ay dheerto isla waad sii noolaanaysa aanay jirin inay xaaladani imanayso bal taas weeye markaa taasi haddii ay la gaadho dee shay caamay noqonaysaa ama xaalooyin kale oo dee tan kuba dhowna taariikhdeenna wax soo maray weeyaan oo bal iyadu tan weeye ama umuurtan kalena waxyaalaha kalena waa ta aan la qabaynay baabun itaquu naara walow bishiqi tamratin waalqaliili min asadaqati ay baabu qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baabkiisii weeye uu yidhi itaquu naara walow bishiqi tamratin dee xadiidku waa inoo iman doonaa haddii aan la yidhaaho xadiidkan imikana waa tanaan kaba soo baxno waa xadiidkii cadiy ibnu xaatim waa tii kaba mid ahayd oo lafdigii inooguba sugnay falyataqiyanna axadukum naara walow bishiqi tamratin lafdigan kalena wuu inoo dambeeyaa imikuu xadiidka intaa kasoo qaadi doona isagoo intaa sanadkeedna dhammaynaya bal haddaba rasuulka ilaahay qowlkiisu yihi naarta gaashaan ka samaysta xijaab idinkaba samaysta wax idinka qariyo idinka xijaaba xataa waxaasi haba noqdo waxaa xijaabka kaba dhiganaysaan gaashaankaa kaba dhiganaysaan haba noqdo waxa weeyaan xabad timira jeexeedoo sadaqo ulaba baxdeen taas haba noqdee bal waxa weeyaan taas rasuulka ilaahay qowlkiisaas ayuu baabkeedii yahay iyo walqaliili min asadaqati oo markaa maxay tahay iyo wixii yaraaye bal sadaqada ka mid ah dee waxay noqonaysaa cadfu haddaan taa nidhaahno shiqi tamra waay tani alqaliil min asadaqa way ka caamsantaho ama shiqu tamra waa qaliil min asadaqa waxyaalihii kale la dhigmayey ama ku dhadhowaana iyadna alqaliil min asadaqay noqonoo bal markaa waxa ay tahay in sadaqadii wixii yaraa sadaqada ka mid ah isaguna boorintii la iskaba boorinayay inaan waxaan la quurhsan la odhan waxaan wax dad la siiya maahee wixii aad heli karaysa in laba bixiyo markaa cadfu caamin calaa khaas bay noqonoo alqaliil baa dee shiqi tamra ka caamsanoo qaliilka shiqi tamrana uu kuba jira wamahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqa'a mardaat illahi watahbiita min anfusihim waxaa inoogu yar badan imaka casharkii hore iyo de isagoo aayaad qur-aanana tarjamadii raacinaya ee bukhaarina taasi kitaabkiisa wax kuba soo noqnoqda oo bal markaa imaka halkan sheekho laakiin baabkan aan hayno itaqu naara walow bishiqi tamratin lafdi xadiid weeye uu keeniba doono aan sooga marray aayaddiina waa soo dhigtay labadoodii buu tarjamada waa tarjamadii cunwaankiibay kaba midiine kuba jamciyey maqsuudkuna uu yahay labadaba dee markaasoo ujeeddadu ay tahay oo labadooda in aayaddii iyo xadiidkuba wuxuu kulansanaya alxathu cala sadaqati qaliiliha wa kaiiriha boorin laysku booriyo sadaqadii keedii yaraa iyo keedii badnaaba waayo aayadda dee waa taas wamahalu ladiina kuwii sifadood yunfiquuna bixinaya amwaalahum oo markaan nidhaahnaba wamahalu nafaqaati aladiina yunfiquuna amwaalahum ku iyagu la baxayee bixinaya amwaashooda nafaqaadkooda iyo waxa ay dee la baxayaan sifada iyo tilmaanta ay leeyihiin ibtiqaa'a mardaati illaahi wa tahbiita min anfusihim waa iyagoo dee ilaahay subxaana wa tacaala rabbihiisii ku dalbaya wa tahbiitan waa sugid min anfusihim nafooda xaggood ka adiya wa taxqiiqan macnaa thawaabka iyo ajriga macnaa maaha si munaafiqiintii isusus uu xubaan bixinayay ilaahay daraaddii aan uba bixinahaynbe waa taxqiiqan lithawaabi calaa anfusihim weeyaanoo iyagoo thawaabka iyo ajirgaasna ictiqaadsan sugaya xaggii nafahoodii maxaa matalkoodiiyo ka matali jannatin matalku waa kaa dambeeyo khabarka halkaasu dhacayaaye haddaba dadka iyagu bal sadaqadii la baxayay xoolahooda bixinaya waxay u bixinayaan ay tahay waa iyagoo ajrina ku doonaya iyo ilaahay radihii kuba doonaya jannadaas ayay matalkoodu uu laba mid yahay marka halkan waxaa baabku inooguma sugnaa walqaliili min asadaqa aayaddanna halkee walqaliili min asadaqa ay markaas daliil ugaba noqonaysaa aayaddu lafdigan amwaalahum wuxuu shamlinayaa qaliila nafaqati wa kaiiriha weeye waa wixii ay lahaayeenoo maalka kiisii yaraa iyo ama nafaqada keedii yaraa iyo keedii badnaaba waa shamlinayaayo bal matalan markaa waxa ay tahay in lafdigan hadday tahay itaqu naara walow bishiqi tamra oo dee iyada nafteedu naar ka gaashaanto xataa waxaa gaashaamanaysaan shiqu tamro iyadaba dee halkan sadaqa waxaa la baxdaan iyo sadaqo xataa waxaasi haba gaadho haba yaraado kii badnaana waa inooguma jirayaayo dee shiqi tamro inaytan waa haba noqdo waxaa la baxaysaane ayaddiina lafdigan amwaal ama lafdiga maal kii yaraa iyo kii badnaaba uu kuwa dhacaya oo xaggii nafaqaadkoodii bal matalan taasoo halkan bay deeta ayadduna bal matalan markaa ka kulansanaysaa calaa qaliili sadaqati wa kaiiriha bal matalan taas bay kaba ayay kaba kulansanaysaa ilaa qawlihi min kuli amaraat aayaadka idinkaa wada dhammaysan doona insha allah xadaanaa cabdullahi bnu saciidin qaala xadaanaa abu nucmaani الحكم هو بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود أن لفظ سليمان با مسحي وكبي من نسخة ديدا ودتك النسخة هوري أن اسكم متكنا هاي أنا لكن مقع سليمان وي عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أنه قال سنت كنت سكروا سوارنا لكن أبو النعمان أو شيخ الحكم ابن عبد الله البصري أنت أي سكان وذا الراعي sheekhiisuna lafdiguu ka maqlay xadaanaa abu nucmaan alxakamu isagaa intan ku daray huwa bnu cabdillaahi albasriyo bal waxaan leenahay waa nin dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey oo labada saxiix bay nooguba sugan tirmidi iyo nasaa-ina ay soo raacaan kolley waa nin hiqa ah weliba waxay yidhaahaan shucbe xadiidkiisa aada iyo aad buu u dabdiyay waayo axaadiida kale iyo barhkood malaa wax kagaba sheegeen be calaa kulli xaalin waa nin hiqaan leenahay kitaabkeena bukhaarina xadiidkanunbuu ku leeyahy wax kale kuma laha waa xadiidkan keliya oo shucbo kaba orinayo la yidhi waa dee isaga halkaa hiqanimadiisa kalaam lagamaba keenin bal matalan taas ayuu kuba leeyahe wax kale kuma laha waa xadiidkan aan hayno wuxuu yihi markaa abu mascuud albadri radia allahu canhu qaala lamaa nasalat markay soo degtay aayatu sadaqati aayaddii sadaqadu aba khud min amwaalihim sadaqatan baaba dee ixtimaal adugu aayaddii sadaqadee dadka lagu amray dee ilaahay ku amray rasuulkii ilaah inu maalkoodaba sadaqa dadka kaba qaado ayaa kunna waxaanu ahayn dee ninkii xoola lahaa waa lahaa ee ninkii aan waxba haysan weeye iyaguna waxay doonayeen inay ka qayb qaataan oy amarka fuliyaan oo dadkaa wax sadaqaysanaya ay ka mid noqdaan waxna may haysan marka wuxuu uhi kunna waxaan ahayn waa isagii raggii la midka ah nuxaamilo kollay faacaladan macna asal alficlu baan kaba dhigaynaayo imanka mufaacaladii labada dhinac kaba imanaysa kama dhigayno sida dee waxa weya xamaltu oo bimacnaa xamaltu ah shaarixa soo noqonaysa saafaro oo kale ficilkaa saafaraba maaha dee wax imanka ficil laba dhinac kaba imanaya saafaradu maahe hulaasiga unbuu la mid yahe uu safray waa tan aan idhaahno marka haddaan taan idhaahno maxay noqonaysaa kunaa nuxaamili ay kunaa naxmilu waanu qaadaynayo jeedadu waa dhabaradooda iyobay marka xamaal bay tegayeen suuqa wax kale ma haystaan shaqo kalena ma helayaan suuqa intay tagaan baa ciddii u baahan in wax loo qaado adigu ayay dee wax xamaalayeen oo kuna waxaan ahayn nuxaamila ay naxmilu calaa duhuurina bilujra ujra bal halkaa in wax laga helo ujraduna ma banaanayso waxaa dhici karta ninkaa dee dhabarkiisii adeegsaday ee wax qaaday in waxa uu helaaba ay noqoto sacab timira uu noqdo mud timiraba uu noqdo intii buu dee geynayaa oo sadaqaysanaya mar rasuulka ilaahi uba dhiibaya fa jaa rajulu nin baa yimi waqtigaas fatasadaqa wuxuu ku sadaqaystay bishayin katiina xoolo badan kale ninkani waa cabdiraxmaan ibnu caf tafsiir bay nooguba iman waayo xadiidka halkaa uu kuba soo celinaya bal markaasoo waxa weeye dee aayaddan waa sabu nusuulkeeda aayaddaa suuratu tooba kuba sugan tafsiir waxaa adigu cabdiraxmaan ibnu caf buu ahaa waxaa riwaayaadka qaarkood kuba yimi xoolaha uu laba yimi sideed kun oo dirham ama afar kun oo dirham waa xoolo adugu dee kiish dhan oo lacag ah fida ayuu keenay faqaalu waxay yidhaaheen haddaa lamuu imanna waxba eh ilaah baa tijaaradii u barakeeyey oo markaas markii hijradii dabadeed unbuu suuqii madiine ka bilaabay inuu waxyaalo yaryar weliba reer banaqunaca reer yahuuda lahaa banaqunuqac suuqoodii dee tii unbaaba uba badnaatay oo dee markaas markii dambena xoolihiisii ay noqdeen wax aan la tirinba karahayn faqaalu waxay yidhahen kuwii munaafiqiinta muraa-in xoolaa intaa leeg mau qoorin oo sadaqo ulama jeedee halagu arkuleeyo waa istasusbu waxaa u bixiyey haddii kale onay muraa'i aanu ahayn istasus waxaan ma bixiyeen xoolaa intaa leeg mau bixiyeen muraa'in bay ku yidhaaheen waja'a rajulu nin baa yimi abucaqil baa ninkana la odhanayay fatasadaqa bisaacin waa wuxuu haystay saac waa intaan sakaatulfidra kuma bixin waxaa la arkaa timirba inuu ahaa saac timira ayuu keenayo uu la baxay faqaaluu waxay yidhahdeen maag midna kama nabadgeliya oo munaafiqiintii in allaha ilaahay lahaniyun qadi buu ka yaacay saaci hadday ilaa ka saacaysa muxuu ku falaya waa kii badnaana waxay yidhaaheen waa buraaci kii waxa yaree wuxuu karayay laba yimina oo kuwa la intan maxay ilaahay muxuu kuwa falayaa saaca kan ilaahay qani buu ka yahay kan saaciisa fanazalat waxaa soo degtay الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجودون إلا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم الذين كوا يلمزون عيبين إياه المطوعين بمعنى والمتضوعين وكوا كسنا فلان يدي أرنتني إن الزكاة واجبة ما أهين تضوع ما أهين كوا يو صدقات كاي لما حيان كتضوع من المؤمنين المؤمنين تكمل في الصدقات الصدقات المتضوعين بمعنى المتضوعين في الصدقات وصدقات كاي لما حيان يو كتضوع كوا يو عيبين يو الذين كوا لا يجدون أن هلهين إلا جهدهم ووحي كران كودا ونمويه كالساعة لما يمي ama mudka laba yimi waa intuu karayey wax kale ma hayo intiu kara bal waxaa la arkaa intaa dee dhabarkii waa kan ama uu soo xamaaray ama kolkol beeraha la tegayo laga waraabinayo u baahan in la waraabiyo ayay tegayeen iyagu maba laho ruuxii bay kula heshiinayeen inay beertii caawa oo dhan ay ka shaqeeyaan oo biyihii ay xawdkii iyo meelihii u buuxiyaan isaguna waxoogaa yar kolkol waxay dhacaysayba cali bnu abi aalib baabay taasi qabsatay iyo rag kale in waxa weeye habeen oo dhan dee ay kuma soo jeedeenoo halkii dalwi maxaa lagula heshiiyey wadaantuu soo saaraba waxba timira oo wadaantii dhammayde uu soo jiidayey ayaa waxaa la siinaya xaba timira bal saaci imisu ururi doona imise dalwi bay noqon doontaa waa maxay noqon dee boqol boqol dalwide boqol timirood boqol xabadood saac inaadi buuxin baa dhici karta adi waa inta waa wadaanta uu kama soo saarayo taasay haddana taasay la imanayeen ay sadaqaysanayeen iyadoo ay taatay xamaalkay sanadaqaysanayeen kuwii bay ku ceebaynayeen haddaba ceebaynaya waladiina kuwa laa yajiduuna aan heli ilaa juhdan wixii daaqadooda iyo karaankooda mooye fa yaskharuuna minhum sakhira allahu minhum dee ilaah baa iyagaba ku dheeldheelaya taasoo dee waa ciqaab ay mudanayaan taasaa ilaahay soo dejiyey marka maxay tan ula yimaan waa dee صدقadaas ay ugaba qayb galaan waa tan xabad timirina sadaqay noqonaysaa حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أنه قال وحديث كما كان كبصوا بحنيون الدروق دي سي الروايات كيسي رجناك ورجي هرؤون لكن مركي هرم حيد عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود إما كان محود حدثنا الأعمش عن شقيق سليمان كنا وأعمش shaqiiqna waa abu waail waa labadii hore uun abu waailna waa kunyadii makana waa magaciisii acmashna waa laqabkiisii markii horena sulaymaan magaciisii buu taa hore ahaa can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu qaala anahu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu idaa amara bisadaqati idaa amaranaa markuuna amro bisadaqati sadaqa lala baxo indalaqa waa tegaya axadunaa midka anaga naga midi ila suuqi suuquu qabanayay fataxaamala imaka halkan laftigii hore fanuxaamilu baa ii taalay ee fataxaamala macnaa iyaduna waa taasoo imaka waxa weeyaan noocan yar malaa laga cabiray tafaaculka lagaba cabiray waa dee kolley waa wuxuu ruuxu isku kalifayo isagii arrinkan buu doonayaa wax kalena maba hayo nooc takalluf baaba jiro oo waa si uu bal maalan uu u helo kasabkiisa uu sadaqaystee bal waa qaadaya un weeyaan oo waxbuu qaadayay oo dadka ayuu wuxu qaadayay fa yusiibu wuxuu asiibayey haddaba waa xamaalkiibuu muxuu ku helayay almudda lacag ma helin wax badan be waa saca mugi oo timira ayaaba la siinaya alaabuu qaaday laguma siinayay markaasaa muxuu ihi wayna libacdihim waqtigii dambu kaba warramaya barhkooda waxaa u sugnaaday waxaaba laleeyahy isagaa isu jeeday alyawma maanta limiyata alfin ragga intay suuqa tagaan xamaalanaya wax ee waxay soo helaan iyo xamaalkii kusoo helaanba sacab muggii oo timro uu ahaa maanta gurigii waxa u yaala boqol kun baaba u yaala oo dee barhkood taasaa uba sugnaaday wayna libacdihim waa taas buu leeyahy lamiata alfin bal markaa barhkood taas baa uba sugnaaday waxa weeye waa xaaladoodu markan dambe say noqotay waqtigii futuuxaadkii iyo tii buu kaba warramaya oo markaa arrintuna ahayd waqtigaa horena wixii kolba iyagu ay helaan ay karaan dhibbiibaha ka soo gaadhay inay sadaqo ulaba baxayeen laakiin markan dambe xooli iyagoo hayo badan ayaa dhici karta dee la dhiganayo sanaaduuqdii lagu xaraysanayo laba sadaqaysa markaasna mudkaa yare ay uba baahnaayeen inay cunaan bay isdhaafinayeen imaka laakiin arrintu way kaba duwanta uu leeyahy markaa waqtigii futuuxaadkee barhkood taasaa uba sugnaaday oo bal matalan markaa muhimku waa maxay mudkan maaha muduu isagu cunayo kii buud geynayaa rasuulka ilaahay baa uba geynayaa ama ruux miskiin uuba geynayaa intaasay sadaqaysanayeen waana dee taas shaqigii tabrad ahaa wax kaba badanba weeye waa alqaliil min asadaqa boorintii la iskuba boorinayay laba yar aan la yaraysane la sadaqayso xadaثna سليمان بن حرب قال xadaثna شhuعبة عن أbي إسحاaq والسبيعي qala samictu cabdاللahi بن macqili qaala cabdالlahi بn macqil baan maqlay isagoo yihi samictu cadiy بna xaatimin radي الlahu canhu qaala sanadkii hore hataan xadiidka kuba soo maray qolooyinkii dee abu mujaahid iyo sacdaan iyo muxiliya ay kuba sugnaayeen imaka intii midna kuma sugnay lakin waa xadiidkii jumlo kaba mid ah cadiy بnu xaatim baan maqlay radي الlahu canhu qaala isagoo yihi samictu rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu itaqu الnaara walow bishiqi tamratin waan soo laqbayna xadaثna bishr bnu muxamedi qaala akhbarana cabdullahi waa imaamkii ina mubaarak weeye ibn اlmubaarak qaala akhbarana macmaru can الzuhriyi qaala anahu qaal xadaثanii cabdullahi bn abi bakr bni xasmin baa ii waramay dee isna kitaabka waa inoogu horeeyey madiinana qaadibu ka ah wana caalim o ansaare can curwata siqaaru taabiciinna ah weeye can curwata can caaishata markaa saddex taabici ayaa xadiidka ku wada sugan zuhri iyo cabdullaahi bnu abi bakrin iyo curwa intuba waa taabiciintii waana kun wax kala warinaya de atbaacu taabiciintii cabdullahi bnu mubaarak iyo macmar baa kagaba sugan can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi dakhalat imra'atun haweeney baa soo gashay iyaday u timi macahaa oo anay ii soo gashay macahaa haweeneydaasoo macahaa maceeda ibnataani laba hablood ayiinoo laha iyada u sugnaaday haweeneydaasoo tas'alu laba hablood bay wadataa waxna uma hayso cayishay u timi iyadoo wax weydiisanaysa falam tajid may helin cindii agtayda shay-an wax hayra tamratin waa gurigii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyaduna waxbay soo doonataye gurigii oo dhan xabad timira aan xabad laabaad lahayn mid saddexaad lahayn oo saddexdooda la kala siiyo xabad keliya ka hesho xabadii cayisha ismay odhan maxaad kaba siin maxabadaasaad odhan ruuxa wax ku weydiisee fa acdaytu ayaa waa waxay helaysay tii baan siiyey fa acdaytu haweeneydii baan fa acdaytuha waa tabrad iyo waa iyadii oo haweeneydii aan siiyey waxa weeye faqasamataa way qaybisay bayna bnatayha waa hooyo iyadii isma xusuusanayso labadeedii hablood bay u kala jeexday walam taakul minha waxna kamay cunin aqalkiina wax kale lagama helina intii ayay ku tagtay uma qaamat way kacdo fakharajat way baxday fadakhala nabiyu sala allahu calayhi wasalam calayna rasuulka ilaahi baa noo soo galay faahbartuhu waan u waramay faqaala wuxuu yidhi man ubtuliya ruuxa lagu imtixaano min hadihi lbanaati bishayin shay min hadihi lbanaati hablahan kaba mid ah macnaha hablahan ayaabu dee weligoodii yahay iyadii waaba haweeneydan baaba kaba mida dadkaas dee waxa weeyaana waxaa riwaayo inoo dambaysana waxaa kuba suganoo faaxsana ilayhina u samafala wanaag u sameeya xaggii ricaayadoodii iyo nafaqayntoodii iyo tarbiyadoodii iyo umuuraha caynkaasa kunna lahu waxay u noqonayaan sitran astur ayay uga noqonayaan min annaari oo ruuxa bal matalan tan in waxa weeye astur bay naar ugaba noqonayaan taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haweeneydana marka la eego xabadii timirtahayd labadeedii hablood ayay u qaybisoo mid kasta shiqa tamratin iyadaa la siiyey iyadu way soo gelaysaa itaqu naara walow bishiqi tamratin jaanib kalena in dadkii dee iyada in ixsaankii ay u samafalaysayna kuwa iyaga rasuulkii ilaah yidhi dee man ibtuliya bishayin min hadihi albanaat fa axsana ilayhina saa lafdiga inoo dambeeyabe mar dambe uu keeni doono tiina way kuba jirtaayo waa tan wanaageedii bay samaysayo kolley haweeneedina way kuba jiraysaa caaisho xagga marka la eegana walqaliili min asadaqa tarjamada inooguba sugnayd waxay haysayna ee heshayna xabad timiray ahayd waa tan sadaqaysatay bal matalan markaa taas waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum oo iyada taa nafteedii dee aayaddii caaisho munaasabay la leedahaye bal waa umuurahaasoo kollay xadiidka tarjamadii inooguba sugnayd ee meelaha kala duwan ayuu xadiidka ay noqonaysaaba maxalu shaahidkiiyo munaasabadiiba waxa weeyaan taas waxaana inooguba sugan caaisho siay ugu dadaalaysay sadaqad iyadoo rasuulka ilaahay dardaarankiisi uu kulaba dardaarmay ay fulinayso xadiid bazaar uu wariyo xadiid abu hureyra ayaa laftigiisu allaa yarjic min cindiki saa'ilun walow bishiqi tamra caaishuu la hadlayay ruux saa'ila oo ku wax ku soo mooday yaanu kaala noqon adiga agtaada xataa xabad timira jeexeed aha noqotay ujeedadu ruuxu wax kuu yimi oo saa'ilo wax ku weydiisay marhni ha celinin xataa waxaad u heshay habaad noqoto bishiqi tamro dee iyadna waa taas shiqi tamra ayay soo dee koleyna waa markii dambe futuuxaadku ay yimaadeene fay iyo qeyb fiican lagaba siiyey bal waxaa la arkaa xoolo badan oo maruu yimi inaanay hadhow casho ka haleeli jirin markiiba la qaybin jirayoo dhici karta inaanay waxba u haadhi jirin iyadoo la qaybinaya baabu fadli sadaqati shaxiixi saxiixi adakani baabu bayaani fadli sadaqati shaxiixi waa ruuxii xariiska bakhiilka ahay way xoolahan laxa jeclaynayay waa nin leh dee intan haddaad in kale u geyso in kale aad u geyso xoolo badan baad yeelan haddaad halkan ay wax ka dhidmaan ay wax ka dhidmaan wixii way kaaba bixi oo waxan buu shaxiix kuya kuwa bakhaylaya asaxiix caafimaad qabana ne ruux hadduu xanuunsanayo nolol kaba quustay wej kaluu yeelanayaa lexajecladii halkana way kaba hadhaysaa ruuxii caafimaadka qabay alxariis cala almaal maalkana kuba dadaalayay bal taasi waa nooc mujaahado markaa ruuxaa sadaqada uu la baxo fadliga ay leedu baabkeedii yahay liqowlihi tacaala waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt way ilaahay qowlkiisii uu yihi kolley ruwaada bukhaari abudar oo kale aayadda baa dee ta kale ka horeysay dee ruwaada kalena tanaa horeysa suuratu munaafiquune waanfiquu macnaa bixiya oo mima razaqnaakum wixii aan idinku arsaaqnay wax ka mida wax kala baxa min qabli an yaatiya intaanu u iman axadakum lmowt axadkiin geeridu dee kole dii geeridu timaado ma makansanayo marka dambena waxaaba kan odhanaya ilaahu maad ii kaadisii si aan sadaqo iyo waxyaala ula baxo maaha ii kaadisii ama aad ii dibdhigtiin taas siaan howlo kaleo iyo kala daadsana aan u dhammaysto si aan guryo u dhisto si aan wax kale si taas maaha ee waa si aan sadaqo ula baxo taas camal saalixana ulaba imaado waqtigaasuu odhanaya haddaba intaanay xaaladaasi idinku iman aydan gaadhin wixii aa haysatay ina ilaahay ku arsaaqay wax ka baxa dee la wada baxo ruuxii adigu markaa madhni isa soo taaga lama odhanayee ee wax ka mida la baxo sadaqaysta marka waxay tahay min qabli an yaatiya axadakum almowt maxay noqon waa intaa ruuxu caafimaadka qabo weli sakaraadka iyo geerida aanay kuba iman dee taa wixii ula baxayay waa taa amarkiina imtithaalkii amarna weeye fadli badanna way leedahayoo way ka fadli badantay ruuxu waqti uu nolol ka quustay wixii ula baxayo iyo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum dadka muminiinta ah oo anfiquu bixiya mima rasaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay wax ka mida min qabli an yaatiya intaanu iman yowman maalin laa baycun fiih wax iiboo kuba sugan iyo wax layskuba furto iyo khullo iyo saaxiibnima aanay jirin de waa yowm lqiyaama waa intaa adduunyada joogtaan aad nooshiin a wax bixi kara aa wax la bixi kartaan wax la baxa weeye inay xaaladaasi idinkuba iman hadhowna aanay dee laydimana celinayo waxaana dee ku qowmamoon doontaan oo ka murugoon doontaan markaa waxaa iyo howlaha ama wixii idin suurtogelaya la iman weydeen waqtigaa ka murugoonaysaan ayaaba iman oo wax idin suurtogelayaana aanay jirin intaan intaasi iman wax la baxa xadaثana muuse bnu ismaaciila qaala xadaثana cabdulwaaxidi qaala xadaثana cumarat bnu lqacqaac qaala xadaثana abu zurcata qaala xadaثana abu hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal jaa rajulu nin baa yimi ilى rasuuli اlahi slى اllahu عalيه waslm faqaala wuxu uhi ya rasuul اllahi ayu sadaqati acdamu ajra sadaqada teebaa ugu weyn xagga ajriga qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi an tasadaqa saadka markaan shidno labadii tood ee tatasadaqa ayay haydee baa mid ahaan saadkii laguma idqaamay taas baa shidada keentay xataa luqa ahaan way banaanaan layd iyadoo shidadaba laga daayo arrintu ay noqoto labadii tood mid ahaan takhfiifin loo gooyey inay noqotay labadii tood ee mudaarica bilowgiisa galay waa an tasadaqa waa adigoo macnaa tatasadaqa way adoo sadaqaysta ayaa u fadli badan walxal anta adigu saxiixun aada caafimaad qabto saxiixun aada bakhaylayso maalkan aada leexe jeclaynaysa weeyo takhsha aad ka cabsanaysa alfaqr oo haddii aad dee waxyaalahani kaa kala dhacaan faqribaa waad kaba baqanaysaa wataamulu aada rajaynsa alqinaayo dee waxa weeyaan qaninimada intan iyo in kale iyo haddaad waxyaalaysu geysana qanimo aad rajaynayso xaalada caynkaasa wixii aada la baxdo ayaa adigu sadaqo ugu fadli badan taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo macnaa xaalada caynkaasa macnuhu markaa muxuu noqonayaa waqtigaa dee uu ruuxu caafimaad qabo maalkiina lexejecladiisu ay kuba weyn tahay uu leeyahay dee waaba qaninimo uu rajaynayo faqrina uu kaba cabsanayo waa nooc mujaahado naftii iyo wixii iyobuu khilaafaya wixii naftiisu ay uba qurxinaysay taas ajrigeedii aada iyo aad buu uba badan yahayoo markaa muxuu ka ajri badan yahay ruuxii nolol ka quustay gartayna ay u muuqatay xoolahan kollay dad kale inay khalaas qaadanayaan marka caynkaasa sadaqadii ula baxa ruuxu waqtiga caynkaasa inaag iminka nolol ma rajaynayo markaa faqriga cabsigeedna waa ka hadhay qaninimo rajaynteedna waaba kaba hadhay xoolkii xoolihiina waxaa arkayaa dad kale inay qaadanayaan bal waxaaba dhici karta dadkaasoo laga yaabaa inay ama caaq ku ahayn ama waxyaalo ka baabi inuu yidhaaho wuxuu sadaqaysano habay dhici kartaa taase sadaqada waqtigaa lala baxo tanaa ka fadli badan oo waa marka xaaladan sadaqadaasaa ka fadli badan walaa tumhil ama laa tuhmilu ma koranaysid macnaa nafyigu bimacnaa nahyi unbuu noqo ayaana laamtay u damisan tahay xataa idaa balagat oo macnaa ha sugaynoo ha la sugin sadaqadii xataa idaa balagat ilxulquuma naftu markay gaadho hunguriga ay gaadho kol haddii halkaa gaadho ruuxu tasarufo ma laha wax alla wuxuu ku tasarufi karaa ma jirtee macnuu waxa weeye ay halkaa ku gaadho waa waqti uu nolodii ka quusan yahay uu dhinaciisi uu dhulka qabtay ama sakaraad yahay laakiin weli waqtiga aanay gaadhin xaaladaa dee uu iminka intay hungurigiisa ay kuba soo ururtay wax tasarufa iyo wax wasi wax dee ka soconayaaba aanay jirin xaalada aanu gaadhinoo macnuu waxa weeye qaarabat buluuqahu haddii xaqiiqatan u gaadho tasarufaadkiisu ma soconayaan ee halkaa markaasoo qulta aad tidhaahid markaa lifulaanin kada hebel intaasuu leeyahay walifulaanin kada hebelna intaasaa u sugnaatay waqad kaana lifulaanin wixiiba hebel bay u sugnaadeen macnuhu waa maxay uun sadaqadii ha la sugin xaaladaa aada arkayso ood gaadhayso heer aada nolol kaba quusatay ood markaa dardaarantid oo tidhaahid hebelna waxaa ha la siiyo hebelna waxaa ha la siiyo taas ee inta aada caafimaadka qabteed waxa weeyaan xoolihiina aada lexe jeclaynayso markaa wax la bax marka lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kaana lifulanin kole xadiidkana halkaasi kuwa halkan kumuu sharxin halkaasi kuwa wasiyu kuba sharxi doonaa maal wasaaya ee intaba way noqon kartaa dee isaga tiisii iyo kalaamkiisii oo ay tahay lifulaanin kadaana wasiyo oo hebel baa waxaasaan u dardaarmay hala siiya hebelna waxaasaan u dardaarmay waqad kaana lifulanin tanna aan kaba dhigno iqraar inay tahay iyo qirashuu leeya hebelna waxaasi igu leeya halaba siiyo hebelna waxaasaa u sugnaaday markaa taas macno kale iyadoo hadalkiisa uu ku dhan yahayba lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kaana lifulanin hadalkiisii aan ahaynoo macnuhu uu yahay dee waxbuu dardaarmayaa lifulaanin kada walifulaanin kada buu odhanayaa waqad kaana e waqad kaana almaalu lifulaan maalkiina waaba maal waari gacmihiisa uu ka baxayoo ina wixii baa wasiya hadduu doono waaridkuu iskaba diidi doonaa waabay iskaba diidi doonaayo wixiiba waxay u sugnaadeen isagii farihiisii way kaba baxeen oo hebel bay u sugnaadeen oo waaridkiia oo marka waxaa dhici kartaba wasiyadaasi inaanay soconba oo uu diido bal xuduudiya hadday khaasatan kaba badnaata iyo bal haddaba xaaladaha la sugayna inta aad caafimaadka qabteed wixii aada markaa ku dadaalayso aada markaa jeceshahayna taas bal xadiidkan waa isla baabuun baabun oon tarjamo lahayn dee macnihiina waa inoogu suganya bal sadaqadii iyo in lalaba baxayay intaa la caafimaadka qabee ruuxuu xoog leeyahay taas lalaba baxayay barhkood baa baabuun dhigtay badhna may dhigan markaa waan iska raacinaynaa xadaana musa bn waa faslkii hore kaba mida xadaana musa bnu ismaaciil qaala xadaana abu cawaanata can firaasin can الshacbiyi can masruuqin can caaishaةa radi allahu canha ana bacda aswaaji الnabiyi salى اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay haweenkiisii barhkood qulna waxay ku yidhaaheen linabiyi sala allahu calayhi wasalam barhkood baa kaba dhiga caaisho waa ibnu xibbaan bay dhacday laakiin xadiidkoo lala wariyey oo nasaa-i laba wariyey iyadana qulna unbaaba dhacday oo bal matalan waa adugu dumarkii oo isu yimi oo rasuulka ilaahay la wada jooga ayay markaa barhkood malaa waqtigaa iyaduna uu dee ay arkeen inuu rasuulka ilaahay culus yahayba ayaa hadalkan lagu yidhi oo ayunaa taade teedeebaa waa ta annaga naga mida ayaa waa tii asracu deg deg badan luxuuqan bik haleel adiga ay ku soo haleesho macnaa annaga haddaan nahay dumarkaagii iyo aswaajtaadii teebaa ugu deg deg badan xagga haleel adiga ay kusoo haleesho adigu de ay aakhiro kugu soo haleeshiya markaas taas oo macnaha teebaa noogu hor dhimanaysaa macnuu yahay oo adiga markaasaa daraaddeed dee xaggii marka la eego mawdka iyo wafaadka ta kugu dee noogu soo horeynaysa ee haleel adiga ay jaanibkaa kugu soo haleesho ugu deg deg badan waa teeb qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu idhi adwalu kunna ta idinku dheer iyo dangacan ta idinku gacan dheer ta idinku gacan dheer ayaa taas ah idinku ban fa akhaduu markii dambe rasuulka ilaahay wafaaday weeye waa markay meel isugu yimaadaan maaha waqtiga fa akhaduu waxay qaadeen qasabatan qasabad bir bay soo qaateen oo yadracuunaha iyagoo bal diraacinayoo dhudhankood iyo bal taas bay ku eegayaan si ay u arkaaday ugu soo baxdo ta ugu gacan dheeroo hadalkii waxay kaba dhigeen dee daahirkiio inay tahay gacanta dherarkeeda dee dadka kala gacmo dheeraan karaan markaa taas bay ahayd daahirka eeg fa akhaduu yadracuunha waa jamc mudakar wowdii weeye dumarna waa lagaba hadlayaa dee halkan waxaabay ahalayd fa akhadna yadracnaha iyo dee adwalakunana dee duulakuna ayaabay ahaan lahayd kolley xadiidkuna waa siduu kuba yimi imaka laftigani kuba yimi waxaana sheekhu raximah llahu tacaala kolley halkan leeyahay wainamaa dakarahu bilafdi jamci waxa weeye mudakar binadari ilaa lafdi jamci jamaacati nisa lama eegina laakiin jamac ahaan baa laftigiisa laba eego ashcaar dee carbeedna wuu sooba naqlinaya bal waxa weeyaanun iyagiiba markay tegeen xadiid kale waxaa kuba yimi markay meel isugu yimaadaan aqal mid ahaan inay gidaarka gacantooda ku dhereerinayeen oo balta u gacan dheer iyagoo eegayaan fa kaanat waxayd sawdatu sawda adwalahuna yadan ta ugu gacan dheero markaa sawda bintu samca ayaa dumarkii ugu gacan dheerayd waa gacantii caadiga ahayd fa calimnaa waxaanu ogaanay bacdu intaa dabadeed waa markii dee tii ugu horreysay ay dhimatay annamaa kaanat inay ahayd oo asadaqatu sadaqadu waa ismigii kaanaan halkan ke duula yadiha gacanteeda dherarkeedan rasuulka ilaahay sheegay ee uu yidhi ta idinku gacan dheer inay xagga waxlabaxayo sadaqada ahayd wa kaanat waxaanay ahayd asarcanaa laxuuqan bihi tii noogu degedega badnayd haleed isaga laba haleelo wa kaanat waxaanay ahayd tuxibu sadaqata waa damaa'ir baa isu keen raacday ma sawda inay sawda unbay sheegtay walow hadalku eeg hadalkeedii maxaa meesha noqonaysaa inay markii hore waxbay u qaateen gacanta dherarkii daahirkii bay u qaateen sawda ugu dheerayd haddana waa tan leh dabadeed baan ogaanay in gacanta dheer aanay ahayn dherarkii caadiga ahaaye xagga sadaqada ahayd marka waa mid kale waa mid kaleo iyadii maaha taasi waxa weeyaan bal markaa cibaaradan oo ah facalimna bacdu maxayna tusaysaa dee in markii hore duulalyadu waxay ku xambaareen duulkii caadiga ahaaye laakiin markii dambe wax ka duwan taas bay ogaadeen oo ah in duulka loo jeedo sadaqadii ay la baxaysa ay tahay ay wax sadaqaysanaysay marka waxaa jirta sheekho aad buu u dheereeyay halkan waayo hadalka badan iyo riwaayaadka yimi riwaayaad kala duwan oo bukhaari xataa taariikhdiisa yar oo weliba xadiidka sanadkan uu kuba wariya ay kuba sugan tahay fa kaanat sawdatu asracana baa kuba sugnayd sawda noogu degdega badnayd laakiin muslim oo kale maxaa dhacay oo muslim dariiqiisa fa kaanat adwalanaa yadan zaynabu liannaha kaanat tacmalu watatasadaq bal adigu xaasilku waxa weeyaan riwaayad kala duwan sawda dhacdee laakiin sawda waxay raajax yeelaan waqti dambe dhimashadeedu inay ahayd haweenaydii bal marka imaam nawiyana itifaaq ba ay usoo naqliyeen ugu horreysay waxay ahayd ugu hor dhimatay zaynab bintu jaxshi bay ahayd haweenay gaabanna way ahayd oo iyaga kuwaa dhaadheer kumay jirin laakiin maxay markii dambe u caddaatay markaa zaynab baan halkan kaba dhigaynaaye zaynab way sadaqo badnayd sadaqada ay waxay ahaydna waa haweenay farsamo yaqaan ayadoo hargaha way magdin jirtay horta bal maalintii rasuulka ilaahay gurigeeda yimi inta amarkii uu dee ilaahay waxyigu uba yimi ilaahay uba guuriyey oo kale ama uu soo diray markaa ama dee hadalka zayd baan filaya waxay gacanteeda waxay gacanta ku haysayba harag ay magdinayso waxna way tori jirtay harkaayna way tori jirtay wixii halkaa ka heshana way sadaqaysan jirtay xataa markii ugu horreeyey fay uu yimi cumar ibnu khadaab xoolo badan uba keenay aad bay intay maro iskaga qarisay ayay wixii oo dhan bixisoy tidhi ilaahu waqti dambe cumar ii soo dirahay gaadhsiinoo may gaadhin baan filay fay ii dambe marka haweenay taas ayadoo farsamo yaqaana waxa ay kasbatana way la bixi jirtay waana halkan sadaqada uba keenay marka haweenaydii waxaan ka dhigaynaa saynabo facalimnaa waxaan ogaanay bacdu intii dabadeed annamaa kaan duula yadiha waa tii ugu hor dhimatay asracana laxuuqan bihi oo zaynaba asadaqatu sadaqada inay ahayd wa kaanat waxayd asracnaa luxuuqan bih wa kaanat tuxibu sadaqata wallahu subxaana wa tacala aclam